waxaa aad iyo aad noo taabtay jabka xalay kaga dhacay magaalada wajeer bartamaheeda meel baloor loo magacaabay sokomijinga halkaa xalay dab xoogle ka dhacay khasaare weyna geystay waxaan u taxsiyeynayaa dadkaa hantidooda meesha ku beelay waxyaalaha soo gaaray waxaan markaa doonayaa inaan inaan u baaqo ganacsatada reer wajeer arrinta masiibada rabaaniga ah ee dhacday in wax laga geysto dadkaa meesha ku waxyooloobay bal wixii gargaara maaragtay loo fidin karo taa waa taa tan labaad waxaa weeyaan meesha hadda xalay gubatay waa meel isgoyska magaalada bartamaha wajeer ku yaallo meesha gadaasheed baa waxaa laga dhisay suuq sokomijinga oo hadda laftiisa dhismo ka socoto marka meesha ayada iskorana bay noqotay waa meel cariiri ah hata dhulka hal ekar ka yar buu yahay isgoyskaas intaasoo gaari iyo dad baa saa isu dabamaraan oo dhib ku qabo meesha marka waxaa weeyaan anigu waxaan ka codsan lahaa waxaan baaq u diilan lahaa county governmentka wajeer in dadka meel fiican loo yeelo ay maarata ay ku ganacsadaan maadaama meesha meel yaroo cariiri ay tahay meel suuq ka soo bixi karan uusan ahayn gadaasheeda meel suuq laga dhisaa jira meesha hadda gubatay waa meel hadda afarta gees magaalada bulooyinka suuq suuqihii loo dhisay dadkii kasoo guria halkaas kugu yimid meesha afar jid isgoynaayo oo bartamihii baa ku yaalla marka waxaa weye meel la mari karo gawaaridii iyo waxaa isjiidahaya dadkii waddada socday meel aad maaragtay dhibkeeda aad u badan buu ahaa marka waa in dowladda countigana aad bay ugu jiifatay meeshaa meel in laga raro dadkaa baan anigu ayaan codsanayaa meesha meel suuqi weynaa oo dawladda ay ku talagashay waa meel gadaashiisa weeye mka meesha ayada in dadkii haddana dhismaa ka socotaa meesha in si fiican loo ballaariyo intii la ballaariyo dadka hadda meesha hantidooda ku gubatay isgoyska hantidooda ku gubatay in laga raro oo meeshaa lagu celiyo oo meeshaa la geeyo ayaa habboon assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu